Gudoomiye ku-xigeenka Arrimaha Bulshada Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose oo ay weheliyaan Madaxa Xiriirka Dowladaha Carabta ee Hay'adda Maareynta iyo Masiibooyinka Qaranka ee SODMA iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxa ay kormeer indho-indhayn ah oo lagu wargeliyay xaaladaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah ee ku sugan deegaanada Lafoole iyo Tabakal ay ku sameeyeen xerooyinka qaar ee deegaanadaasi, waxaana ujeedka kormeerku ahaa sidii loo ogaan lahaa xaaladaha ay ku nool yihiin dadka danyarta ah iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay u baahan yihiin in laga caawiyo maadaama deegaanadoodu uga soo barakaceen duruufo kala duwan. Ugu horreyn, Guddoomiyaha Maamulka Deegaanka Tabakal ee degmada Afgoye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka hadlay marxaladaha kala duwan ee ay ku nool yihiin dadka danyarta ah.
Waxaan joogaa maanta Guddoomiyaha Arrimaha Bulshada Gobolka Shabeellaha Hoose iyo waafid uu hogaaminayo oo ay ka mid tahay hay'adda SODMA. Waxaan leenahay halkan waxaa jooga 6500 oo barakacayaal dadka new arrivalka la yiraahdo iyo dad horuu joogay isugu jira. Waxaan codsanaynaa dadkaas gargaar in lala soo gaaro guddoomiyuhuna uu mataqaan hay'adaha ku shaqada leh uu gaarsiiyo een hay'adda SODMA oo hadda ka horna soo aan soo gaarsiisay gargaar 6 oo qoys ka kooban ayaan uga mahad celinaynaa haddana wixii ay hayso in wax naga soo gaarsiiso guddoomiyaha ayaan fariintan sii marsiinayna Dhanka kale, Madaxa Xiriirka Dowladaha Carabta ee Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka ee SODMA ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedka kormeerka iyo muhiimadda uu lahaa.
indhahayga kusoo arka waxyaaba aan la yaabay oo aan ka naxay oon ka argagaxay dad dhibaataysan oo hoy lahayn oon biyo haysan oo aan f- raashin haysan oon caafimaad haysan ee, ayaan soo indhahaygu soo arkay lix kun iyo shanta boqol oo halkaan maaragtay ku barakacsan runtii waxay u baahan yihiin gargaar deg deg ah iyo kuwan soo aragnaba intaba ee, runtii hay-adaha kuwa khaasatan aniga aan la shaqeeyo aan gaar aan fokolba intuu uga ahay waxaan ka codsanaa oon maanta laga bilaabo inay eriyadan ka howlgalaan ee, beesna ay ka dhigtaan waa meel aamin ah ayna ka gaaraan dhinacan ilaa ceelasha biyaha ilaa afgooye ilaa dhinacaanna ay ka gaaraan ilaa dayneyle waxaan isleeyahay halkaani waa meel center ah oo gargaarka maaragta laga gaarsii karo ee eriyadan abana waaxidan waxaan leeyahay hay-adaha islaamka oo gacanta furan oo sakhiyiinta ah xilli cibaadaa lagu jiraa carafadyaa lagu jiraa xoolihii iyo kulli dadka barakacayaasha ah in la keeno oo halkaan la keeno insha allahu biri aan daah furi doono waana waana keeni doonaa insha allahu annagana hay-adahana waa mataqaanaa waa waan waa annagu waa idinka soo horeynaa waan idinla joognaa ceelasha biyaha lix meel oo gobolka shabeellaha hoose ah oo arrinta runtii laga sheegayo dhibaato aad u fara badan oo maaragtay ay ku jirto sinka dheer ceelasha biyaha jasiira ee, tawakal iyo ceelasha habugu badnaatee lafoole afgooye lixda xabo ee guddoomiyaha arrimaha bulshada runtii uu noo noo ceyladaantaas uu ka keenay in aad ka jawaabtaan si dhaqsiya ugu badna aad ka jawaabtaan annagana hay-adda maareynta musiibinka waxaan hayno waan waa, waa la keeni doonaa madaxdana waa la wadaagi doonaa haddana halkaan aan joogo kulley halkaan waan, waan ku wada hadalnay taleefanaan ku wada hadlaynay waa mahadsantihiin guddoomiye soo dhowow ciladaantaada insha allahu si ugu dhaqsiya badanaan ka soo jawaabayna anba gacantayna anuga soo jawaabno anba gacan dadban anuga soo jawaabno haddii alla idmoo ka soo jawaabay Ugu dambeyn, Gudoomiye ku-xigeenka Arrimaha Bulshada Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in mar waliba ay diyaar u yihiin inay gudbiyaan cabashadooda dadka danyarta ah.
waxa aan shalay cabashada kaaga keenay iyo baahida warbixinta kaaga dhiibayna waxay ahayd afgooye ceelasha biyaha ee, tawakal jasiiro wallaweyn intaasoo qaybooda annaga noogu dareed cabdi waxiid waa mahadsantaa sidaan shalab kugu imaana maantana aad noogu timid oo inaan ku soo marsiino indhahaada wax ku soo aragto aad iyo aad aad ugu mahadsan tahay waxaan leenahay sodmo soo dhowow wixii aad aragta unbaa kugu filan adiga iyo ninka la yidhaahda eh, hay-adaha islaamka ood xukunta waxaan rabnaa inay indha bini'aadinimo ay ku soo fiiriyaan dadka shabeellada hoose ku dhibaataysan